إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacadii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen gobolka bakool faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ka dhacay gobolka jubbada hoose oo maamulka jubbaland looga dilay sagaal askari tiro kalena looga dhaawacay weerar duqeynaha ayaa lagu qaaday burundiyeeska haysta deegaanka biyacad ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku nafwaayay shil gaari oo ka dhacay magaalo ka tirsan gobolka sool idaacadda andalus ayaa baahisay dardaaran uu reebay yarow ansaari oo ku dhashay degmada saakow kana mid ahaa naftood hurayaashii daah furay weerarkii ceelbaraf madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa xildhibaanada cusub ugu baaqay in aanay dooran madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa hore xasan cali khayre oo ay dhibaato badan isla maleegeen roobab dabaylo wata ayaa ka da-ay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud haweenka ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa si isku mid ah u bogaadiyey weerarkii cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka ceelbaraf askar ka tirsan xukuumadda masar ayaa lagu dilay weerar hor leh oo ka dhacay gudaha waddankaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkii oo faahfaahsan ku dhowaad labaatan askari oo etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacadii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen gobolka bakool warkaas iyo dhacdooyin kale oo la xiriira maamulka jubbaland oo sagaal askari looga dilay weerar ka dhacay gobolka jubbada hoose waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin iyo qaraxyo laba maalin ka hor ciidamada xabashida etoobiya lagula eegtay deegaanka yeed oo soddon kilomitir u jira degmada xudur ee gobolka bakool rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waddada u galay ciidamadan etoobiyaanka ah waxaana soo gaaray khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa kamiinka iyo weerarada etoobiyaanka looga dilay ilaa sagaal askari kuwaas oo dhammaantood ka tirsan askarta xabashida etoobiya sidoo kalena wuxuu dhaawac soo gaaray lix kale diyaarad helikabtar ah ayaa shalay ka qaaday degmada xudur meydadka etoobiyaanka iyo sidoo kale kuwa dhaawacyada qaba ciidamada etoobiyaanka oo gobolladaas dhaqdhaqaaqiya ka waday maalmihii lasoo dhaafay ayaa la kulmay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo ay kala kulmeen cutubyo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka shabeellada dhexe guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay tiro madaafiica waxay ku garaaceen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi oo duulaan ku jooga qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ciidamada madaafiicda lagu garaacay ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka biyacadde oo hoostaga degmada mahadaay faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin madaafiicda lagu garaacay xerada ay ku sugnaayeen burundiga waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana askarta dowladda federaalka looga dilay ilaa toddoba askari sidoo kalena wuxuu dhaawac soo gaaray sagaal askari oo kale ciidamadan oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqay ka waday duleedka magaalada kismaayo ayaa waxay la kulmeen jab xooggan kadib markii ay weerar kala hor tageen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa wuxuu ku yaallaa degmada jannaale weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan waxaa sii xoogaysanaya ama sii kordhaya weerarada kala duwan ee ay fulinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo sidoo kale maamulada uu dalka ka dhisay ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku nafwaayay shil gaari oo ka dhacay magaalo ka tirsan gobolka sool maxamed ciise ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanada uu ka aramiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in shil gaari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan maamulkaas uu ka dhacay caynaba ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska maamulka somalilan ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan ka dhacay magaalada caynaba shilka ayaa yimid kadib markii gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidankan uu kula rogmaday gudaha magaalada taas oo sababtay dhimashada iyo dhaawaca askartan waxaana burbur xoogeen soo gaaray gaarigii ay saarnaayeen wararka ayaa tilmaamaya in toddobada askari uu dhaawacood yahay mid culus islamarkaana la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad goor dambe ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa taraafikada ee maamulka somalilan kuwaasoo goobta ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada askartan ka tirsan booliska maamulkaas marar badan ciidamo ka tirsan kuwa somalilan ayaa sidan oo kale dhimashayo dhaawac ugu noqday shilal gaari taasoo ugu wacan wadooyinka oo burbursan iyo darawallada oo si xawli ah u kaxeeya gawaarida idaacadda andalus ayaa baahisay dardaaran uu reebay yarow ansaari oo ku dhashay degmada saakow kana mid ahaa naftood hurayaashii daah furay weerarkii ceel baraf maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya magaca xaafadilenka sowmeybwa yarow waxaa mujaahidiinta jafadooyinka saan jacfar ka maktabkan inkasowna waa shamsudiin meelaanka dhaladin mayba meeliin taariikhda degaas degmada saakow mayba kusii ahaa oo barkaan yarow al ansaari oo loo yaqaanay jacfar ku dhashay magaalada sa'kow ayaa ka mid ahaa raggii fuliyey camaliyadii nafhurnimo ee daahfurka u noqotay weerar lagu laayay ciidamada burundi kaas oo toddobaad ka hor ka dhacay deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan shabeellaha dhexe waraysi laga qaaday ka hor inta uusan u dhaqaaqin camaliyadda ayuu dhinacyo badan kula hadlay isagoo soo qaadanaya aayado ka mid ah qur-aanka kariimka ayuu fariin u diray dhallinyarada jihaadka ka maqan dhallinyarada oo jihaadka ku fadhiid ilaahay subxaana watacaala ku absada jihaadka ee hambooy jihaadka waa nolosha adduunyaa ka jirta jihaadka ee intay hambaan jihaadka maybwaa intii ilaahay subxaana watacaala laka aawid waay gaaladana haan iyo raayada humood iyo wedan oo alanka e intii oo laku baabiyo oo jihaadka intii laka intooy waay yaa ayuha aladiina aaminuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khildata waclamuu ana allaha maca almutaqiin ciidamada mujaahidiinta ayuu ku booriyey in ay ku sabraan jihaadka lana sabraan soo duulayaasha fariinta mujaahidiinta darowmayba mujaahidiina sabr yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaha lacalakum tuflihuun jihaadka ay ka sabaray mayba jafadoo roogdan maalin walba adoo hortaagantin mayba walaase inta isinka sabartan waay ilaahi subxaana watacaala ajarkii mudaayo ilaahay ajarsiinku siya dharmaanyad iyo walaa gaajad iyo dhahanti iyo
yarow waxa uu la dardaarmay waalidkiisa kelmadu mayban dardaarmay hooyooyinkii mayba lahaa yaalka oo dhallinyarada mayba ka barbaarisay jihaad yaalka kan an haddoo yar inta han jihaadka garan inta jihaadka inka fadheenkadoo tarbi mayba an hadda haddii aan bahi dheegdan mayba an ilaahi subxaana watacaala wadadii laga saaha ka bahi mayba walaalay han wiinkana oo jihaadka jaran mayba ilaahi ku obsasa jihaadkaas ay lagu fadheenay dhallinyaradana diinta ay ka barbaariyoy dhallinyarana jiinta ka barbaaray mayba ilaahi subxaana watacaala ee waajibka waali ciidamada burundi ee jooga shabeellaha dhexe ayuu la hadlay xilli uu ka mid ahaa raggii naftooda bixiyey ee wacdaraha u dhigay dhiiggana ka daadiyey askarta burundi ee xooga ku joogay ceelbaraf burundiyeska shabeella dhex kasoo mayba lahaa ilaahi subxaana watacaala antau bisheen inti laasindeerin inti ilaahi subxaana watacaala antau bisheen haysan ilaahi subxaana watacaala jahanamo siinka adaa insha allahu tacaala nin mayba lafaagan dhiigan iyo dhacankan iyo ilaahi subxaana watacaala siinka adaa u doon nin jannasinkaresan isina mayba jahanamo ilaahi subxaana watacaala sinkaada hawdoon mayba wadankiisan hakaduulen wadan soomaaliya waay muqdisho hakaduulen wadankan wadan soomaaliya wadan oo shareecada islaamka laga hukumo waay daaquud iyo malka hukumu doon insha allahu tacaala mayba wadankan isan hakaduulen wadankan mayba walsingu saar doon insha allahu tacaala maka jiri doontan wadankan walsingu saar doon dad rig oo geerida jecel yaa sinhaa ilaahi subxaana watacaala rijaal oo idinka waanan aragne waana ilaahi subxaana watacaala sinko jahadoon dadkaasay mayba lafaa lafaajo dhiiga dha'aan iyo mayba ilaahi subxaana watacaala sinka adaa doon jahanamin hooyda doontaan insha allah shacabka burundi ayuu ugu goodiyey in dhimasho iyo dhaawac ay wiilashooda ka dhaxli doonaan duulaankooda soomaaliya shacabka burundi mayba inta faringan ku daray shacabka burundi maanta ilmooyinaan hogaamiden ilaahay subxaana watacaala lafaagan dhiigan dhaankan sinkaadaw doon macnaa mayba hilibkiin iyo lafooyinka iyo banaanka jiidi doonaan insha allahu tacaala si kastaba ha ahaatee dagaalkii ceelbaraf oo hadda laga joogo muddo toddobaad ah ayaa lagu laayay in ka badan boqol iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada burundi madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa xildhibaanada cusub ugu baaqay in aanay dooran madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiis hore xasan cali khayre oo ay dhibaatooyin badan isla maleegeen cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
hogaamiyihii hore ee hirshabeelle ayaa xildhibaanada cusub ugu baaqay inaanay dooran madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa hore xasan cali khayre oo dhibaatooyin badan ay isla soo maleegeen maxamed cabdi waare oo saxaafadda la hadlayay waxa uu sheegay in farmaajo iyo khayre ay yihiin dad aan waxba isdoorin islamarkaana dhibaatooyin badan isla soo geestay waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah waxyaabihii labada nin ay soo wada qabteen oo ahaa ficilo aada u foolxun nin gurigiisa jiifa oo nabad ku jiifa sababta loo weeraray iyadoo maxkamad looga yeeri kara maxay tahay kow qalbi dhagax maxaa loo dhiibay golaha wasiirada maxaa loo yidhi oo n l f waa argagixiso Een, ciidamada la siyaasadeeyey waa la weydiina madaxweyneyaashii la weeraray waa la weydiina haddii eeb idinkeeda le wiilalkii eritrea jira waa la weydiina xasan cali khayr asaaba fulinahayba cid hadday qiil yeelan karto farmaajaaba dhihi kara wallahi arrimahaas eh, xukuumadda hala weydiiyo ama dhihi kara wallahi hoostayda laga shaqaystayoo nin iska lilaahiyaanahay haddii asaaba dhihi karaba wuxuu soo hadal qaaday dadka u olooleynaya in khayre uu madaxweyne noqdo islamarkaana uu farmaajo ka fiican yahay wuxuu hoosta ka xariiqay in xasan loo codeeyo inay ka dhigan tahay iyadoo farmaajo la doortay
aniga waxaan leeyahay xildhibaanada iyo soomaalida shantii sanoo lasoo dhaafay waddankan wixii ka dhacay ninkii ku qanacsanow farmaajo ninkau la qurxan yahayow fotokobi maxaad ku falaysaa orijinaalkiyaa jooga farmaajo u coday sabab farmaajo u coday maa khayraan u codayna caqliga saliimkaa int- inta la geliyo lagu maqnici karo haddaad qabiil oo caadifad qabiil darteed adigu codaynaysidne haddana dadka galmudug iyo hirshabeelle iyo xamar joogo bal dowladdii xasan cali khayrasaa yeeshay weydiiya ololaha doorashada ayaa waxa uu marayaa heer gebageba ah iyadoo maalmo kadib loo ballansan yahay in madaxweynaha la doorto murashaxiin badan ayaa u taagan xilka iyadoo mid weliba uu doonayo inuu asigu ku guuleysto haweenka ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayaa si isku mid ah u bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceel baraf maxamed muudey ayaa ka waramaya haweenkan oo isugu yimid mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii ceelbaraf waxay cabbireen sida ay tahay farxaddooda ku aadan wixii ka dhacay askartii burundi waxaan ku soo dhoweynaynaa meeshaan dhacdadii ka dhacday ceelbaraf oo gaaladii burundiga lagu laayey naba ah dhagabadha muslimiina oo aad ugu faraxsan waan aaminsannahay insha allah inaan wax ku leenahay waxay ka yimaadan kareen ile qalbigaan kala jirnaa waan ku faraxsannahay waxaan awoodi haysanana insha allah waan ku bixinaynaa xoog iyo xoolo intaan haysana insha allah maanta ceelbaraf dhibkay ku hayeen marka idaacaddu ka hadlaysay walaahi waan yaabay islaan weyn oo da ah oo ay kufsadeen ee, filmaan ay maxay tahay faafiyeen oo ay dadka islaamka ku faafiyeen ee damcayn ay diinta kaga saaraan dhallinyarta oo ay damcayn inay maxay tahay diinta kaga saaraan aad dhib aad u badanba ay ku hayeen ceelbaraf haweenka ayaa sidoo kale soo dhoweeyey maxaabiista ciidanka burundi ee soo gashay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa naloo sheegay kuwa noolnool inuu nolosha lagu hayo walaahi waxaan rabi lahayn hadda maadaama abaartii laga baxay oo beerihii cawskii iyo muxuu ahay xasharaadkii uu ka baxay ina adoom lagu falo lagu falo ayaga dhanba lagu shaqeeyo yaan rabi lahayn beero oo muxuu ahay en ah ii sheegeen oo nalo muxuu ahay gabdhaha weliba waxay leeyihiin xoogaa annaga mashquulka annaga baa badane beerana waan tatabcanay ina muxuu ahay beeraha wax nala falo oo nala falo in naloo keeno si aan bal adoon baa muxuu ahay lagu shaqaystaa aan maqli jirnay si cayaan aan u aragno yaan maaragtay yaan rabnaa oo nala soo gaarsiiye maanta oo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku durduriyeen ciidanka burundi kana dileen in ka badan boqol iyo toddobaatan iyo saddex askari roobab dabaylo wata ayaa ka da-ayay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud mahad cubayd ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkaas deegaanka garweyne oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada galhareeri ee gobolka galgaduud ayaa galabnimadii talaadadii aynu soo dhaafnay waxaa ka da-ay roobab lagu diirsaday kuwaas oo dhanka kale watay dabaylo xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed dhismooyin badan dhir barkado iyo goobo ganacsi oo ka mid ah deegaanka ayay dabaylahan burbur xoogan u geysteen kuwaas oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo soddon guri warbaahinta islaamiga ah oo booqatay deegaanka ee arrintan ka dhacday ayaa waxaa u warramay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka garweyne shalayoo talaada roobab waxaana galay dabaylo wata dadna noogama dhiman laakiin daaqaa ku halaabay dhismihiyaa ku burburay geedihii dhulka yilaa jajabay laakiin ilaahay macbuda noogu gargaara dadna noogama dhiman dunyana noogama dhiman oo hadda wax yar maahan inta kaleeto wax amba qol amba laba maahan inta kaleeto ay wax yiileen dhaqaale yiileen dhaqaalihiina wax baaba'ay iyo wax qariibaba ay yihiin bismillaahi raxmaan raxiim shal roob lixaad lahaa ka da-ay meesha tuulada garweyn oo dabayle lixaad la wata dabaylaha roobkaa soo horreeyey dabaylaha dambeeyey dabaylahii waxay gaarsiiyeen khasaaro lixaadle tuulada guryo haddii alla idankeeda leeyahay isugu jira soddon guri jiif iyo ganacsina isugu jira ayaa ku hallaabay sidoo kale dadka deegaanka ayaa muslimiinta ka codsaday in ay soo garab istaagaan maadaama ay ku dhacday musiibo rabbaani ah waxaa waaye waxaan u baahannahay garab qabad iyo waxqabasho dad oo iska masaakiinahoo xataa guryahaas maqayda ka mid yihiin oo maqaydadaas ilmihiisu ku noolaayeen xataa waa jiraan oo kacayo hadda aan hal maalayn unri maalayn unri gadahi
hadda waxaa laga doonayaa dadka maaragtay muslimiinta meel alaala meeshay joogaan oo adig maaragta ama gobolka ama degmada inay u soo gurmadaan oo gacan u fidiyaan ama ganacsiga intaas uunbaa laga doonayaa hadda walaayaduna way xarbiday oo hadda maaragta way dadaaleen ayagoon maaragtay cawannimo ayay soo galeen beledka oo dadka oril soo galeen ayagoo la wadaagaya dhibaatada ku dhacday wixii taageero aanu heli karno wow rabnaa ama walaayada ama islaamka ama ganacsatada wixii wax nagu taraayo mugaas tabarrucaad aan ka heli karno oona garab qaban kara waa u baahannahayoinaad ba ku aragtiinba doraad ayaa waxaa roobab xooggan oo kuwan la mid ah ay ka da'een deegaano ka tirsan gobollada mudug iyo bari warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeynna askar ka tirsan xukuumadda masar ayaa lagu dilay weerar hor leh oo ka dhacay gudaha waddankaas taliska milatariga xukuumadda masar ayaa shaaca ka qaaday in sargaal iyo askar ka tirsan ciidankooda lagu dilay weerar cusub oo ka dhacay gobolka sayna ee waqooyi bari waddankaas bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada sargaal ka tirsan milatariga masar iyo dhaawaca afar askari kadib dagaal culus oo ay la galeen kooxu hubaysan dalka masar ayaa waxaa kusii xoogeysanaya weerarada ka dhanka ah ciidamada xukuumadda waddankaas kuwaasoo loogu geysto khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa